war qoraal ah oo lagu daabacay webka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa looga digay suurtagalnimada weeraro ka dhaca gudaha caasimadda muqdisho kaasoo beegsada xarumo muhiim u ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka safaaradda maraykanka ayaa uga digtay dadka ameerikaanka ah ee ku sugan muqdisho weeraro waaweyn ayna suuragal tahay in waayadana soo aadan magaalada muqdisho ay martigeliso weeraro waaweyn kuwaasoo ka dhaca xarumaha iyo baraha ciidan ee muhiimka u ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha ku sugan dalka waa siday hadalka u dhigeen waxay sidoo kale intaa ku dartay digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho inay suuragal tahay inay dhacaan weeraro afduubasho ah oo loo geysto dadka shisheeyaha iyadoona ka codsatay dadka ameerikaanka ah ee jooga soomaaliya inay xaalad feejignaan ah galaan aadna ula socdaan abdhaytka la xiriira xaaladda amni ee soomaaliya digniintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalooyin ka mid ah dalka sidoo kale dhowaan duqaymo ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee muqdisho xilli uu ka soo degayay ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed